musannif oo kitaab leh ayaa muxuu yidhi cid alle cidda aan anigu tuuro een rido eenan sheeginba waa nin siqa ahun anigu nin aan siqa ahayn ma rido haddii aan sanadkii aan wada sheegana waa saxoo dee dadkii waa taasoo waan soo magacaabo ruuxu waa inuu iska baadho laakiin cid alla ciddii aan tuuro eenan sheegin wada siqaat weeye marka masalaa imanayso waa atacdiil cala alibhaam masalada tacdiilku waa ruuxu bal maalan aan magaciisii la sheegin oo haddana la yidhaaho waa cadli maalan waa iyadoo dee in badan oo culimada ragga qaarkood bay kaba dhacdeen isagoo idhaha xadatanii hiqatu nin lagu kalsoon yahay ayaa i warramay ninkii waa mubham magaciisi ma sheegnaa waana kan tacdiiliye ee yidhi asiirni hiqa ii warramay taasoo kale ayaa imanaysa suuradaas tacdiilkaas miyaa la dhahey nin ifwaaduu nin ahla sarxi wa tacdiil oo uu yahay markuu ilaahay bal waa siqo waa la aqbali jiray oo siqadiisa waa la ictibaarin jiray maanta laakiin ninkii mabuu sheegina nin siqa ah ayaa ii warramay unbuu yidhi masaladaasay yidhahdeen tacdiil cala alifhaam maxaa xukunkeedu noqon markaa suurada miyaan kaba aqbalayna ninkii musanifkaa hadduu sanadkii xadfo uu yidhaha qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yidhaahna cid alle ciddaan wada xadfay waada wasiqaat ma sidaasun baa lagu aqbalayo markaa waxa la odhan waa la garanayaa oo xadiiskii xadiis maqbuulu noqonaya masaladan baa u nadiiro ayuu leeyahay xadatani siqa oo dee way barhkood waa isticmaalaan shaaficiya imaam malik iyo adigu waa rag baa isticmaala xadatanii man laa atahim barhkood baa isticmaala laakiin taasi waa cibaaro aan tacdiilba ku sugnayne xadatanii siqa waa cibaaro tacdiil kuma suganyahi dhowr qowlo meesha way jiraan marka masaladaasaa imanoo tii muxuu yidhi wa cinda aljumhuuri jumhuurta agteeda culimada laa yuqbalu lama aqbalaya atacdiil cala alibhaam xataa yusama culimada jumhuurtooda ee barhkood ama eegay ninkan hadduu nin imaamo yahay ciddii ra'yigii ama isaga dee madhabtiisa waafaqsanayd oo kaleba in uu dee qowlkiisa kaleba daliil lahaynba waa kuwan qaadanayey ee qowlkii imaam kastaa kuba qaadanayn dadkii madhabtiisa ahaaye marka uu idhaaho dee tan oo kalena taa kama duuna way aqbalayaan aqwaal dee culimada qaarkood qowlkoodu yaa jira ama masaladu kolley tafsiil bay leedahay insha allahu tacaalana dee kutubtu waay dhigtaa halkan kagama hadlaan kuma dhigaane markay ruwaadda shuruudda lagu aqbalo sheegayaan ayay dee kaba dhigaan ee ay ka dhiga hadlayaan cadaaladda waxa ay tahay iyo tacdiil wuxuu kuba xasilaya markaasay masaladu imanaysaaye ama dee ay kutubta kuba sugan tahay halkan imika waa istidraad ahaan wuxuu u sheegaye jumhuurulculamaa waxay weeyaan suurada caynkaasa la aqbali maayo ilaa la magacaabo sababtuna waxay waxa dhici kartaba ninkan agtiisa siqa inuu ku yahay laakiin kayrkii uu ka og yahay waxa siqanimadiisaas dhaawacaya oo dadka kale aanu agtooda siqo ku ahayn oo dee kolkolba nin agtiisa cadli ku ah ayaan kuwa kale agtooda cadli ku ahayn oo dee aan markaas saa daraaddeed in tacdiilka cala libhaam un maaha mid la aqbalaye waaba intaasoo wux aanu isagu ka ogeyn dadka kale ay ka ogyihiin in la magacaabaa loo baahan yahay oo markaas suuradan na waxay noqonaysaa uu ninkii musanifka yidhi jamiicu man axdif wasiqaat inay tacliiqon weeye xukunkii tacliiqon bay leedahay jahligii xaalan maxduuf waa jiraa taa weeyaanoo dee masaladii waa tacdiil cala alimaam bay u nadiirtay tacdiil cala alimaam na jumhuuri may aqbali jirin wa cinda aljumhuuri laa yuqbalu xataa yusama ilaa lama magacaabayo laakiin qaala ibnu salaax wuxuu yidhi hunaa halkan waa markuu meeshan mucallaqa kaba hadlayey halkan uu ka hadlayey in masaladaa kale tacdiil cala alimaam iyo markuu ka hadlaye maaha in waqaca hadduu dhaco alxadfu goynta ruwaadii qaar ka mida la gooye xagga hore laga gooyo fii kitaabin kitaab uu dhaco kitaabkaasoo ultuzimat layslaasimiyey oo sixatu sixadiisoo dee ninkan kitaabkan alifay uu isagu marka horeba islaasimiyey xadiidka saxiixa mooye xadiid kale inaanu ku sheegin waa sida bukhaariyo muslim oo kale kal bukhaariyo bukhaari oo kaleba weeye taas famaa ataa wixii uu la yimaado biljasmi goyn isagoo goynaya jasminaya taas uu kula yimaado siiqa jasmi uu kula yimaado dallataasi waxay daliil u tahay tilmaamaysayna tusi calaa annahu sabata inuu sugnaaday isnaaduhu xadiidkaa isnaadkiisu cindahu agtiisa inuu kuba sugnaaday ee wainamaa xudifa loo gooyey ama xadafa uu gooyeyba sanadkan waxan uu gooyey liqarabi min alaqraad qarad aqraadda kaba mid oo ay kaba mid tahay isagoo hore u soo sheegay oo imika ikhtisaar ahaantan uu laba yimiyo aqraad kale bal markaa taas waa la aqbalayaa oo dee waxa weeyaan xadiidkaas waa aan aqbalaynaabay wama ataa fiihi wixii uu laba yimaado kitaabkaa dhexdiisa bikayri jasmi waa siiqadan siiqatu jasmiga ay ka cabiraan ee go-an ee la goynayo taas wixii aan ahayn uu kulaba yimaadana fafiihi maqaalu taa hadal baa kuba sugan ama bacsi baa kuba sugan oo wuxuu leeyahay makaalkan mucallaqi bal horta xukunkiisii guud ahaaneed waa marduud buu noqonayaa ilaa la helayo ciddan meesha ka xadfan oo laga ogaanayo waa la celinaya taasi waa xukunkii caam ahaaneed arrin buu inoo sheegay marka xukun qayba marka ama kutubta qaarkood un lagu tadbiiqinayo ee kutub oo dhan aan lagu tadbiiqinahayn waxa weeye taasi hadduu kitaabkani uu yahay kitaab marka horeba xadiida saxiixa mooye xadiid kale inaan lagu sheegin musanifkiisu uu islaasimiyey waa sida bukhaari oo kale muslimna xukunkaa waa kula mid bukhaari aad buu u batay mucallaqaadkiisaoo dee marka la isu geeyo way fara badan yihin oo boqolaal iyo boqolaal weeye walow dee inta badan meelo kale sanadkooda uu kuba sheego waxaanu meel kale oo anigoo kitaabkiisa ka mida sanadkiisa kuba sheegina kitaabkiisa mucallaqnimoon ugu sugan iyadoo boqol iyo dee kontameeyo ama lixdameeyo kama badnaa taas waxa kalese inta badan meelo kale unbuu ku soo celiyaa kitaabkana aad bay ugu badan yihiin oo waa kitaabka meel kale ayuunbaabu sanadkiisii kuba sheegay muslimse waa wax naadir ah waxa mucallaqa kitaabkiisa kuba sugan oo malaa dee suuro keliyana way hayaan dhowr iyo toban suuroo kalena intuu marka hore mucallaqnimo ku sheego ayuu marka dambena sanadkii dhammeeyaabo isaga wax saasa oo imanka halkan la sheego kitaabka ku sugan waa yaryahay ama naadir weeye bal markaa taas maxay leeyihin kutubtii kale markaa la xukum noqon mayse kitaabka caynkaasa ninkii musanifka ee bidaayadii sanadka xadfay usluubkaa la eegiyo siiqada ku wariyey hadday siiqo uu waxaan jasminayo ay tahay oo maalan waaba isagoo yidhaha qaala fulaanun ama qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam sida xadiidka aan soo sheegnay qaalat caaishatu waa siiqatu jasmin waa goynaya waa siiqadii waxa lahuba lagu soo naqlin jiray ee siiqata tabriid maaha rasuulkii caaisha waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calay wasalam yadkuru laha calaa kulli axyaani dee kol haddii kitaabkana sixadiisa la islaasimiyey waxay ku xambaaran tahay in sanadkan haddii kale muu badnayseen inuu siiqadan ku soo naqliye agtiisa uu ku sugayo taa markaa sixa lagu xambaaraya waa sixo waxa u gooyena kolley aqraado kala duwan oo ikhtisaarkaa intay isagoo hore usoo sheegay kaamintay waxyaala saasay noqon isagoo ragga qaarkood dee saxiixa aadeen laakiin shardigiisii aanay bal waxa weeyaan gaadhsiisnayn bal markaa taas bay noqon haddii laakiin siiqata tamriid uu ku wariyo waa siiqo aan siiqatu jasmin matalan waaba isagoo yidhi yudkaru iyo qiila iyo warada can nabiyi sala allahu calayh wasalam iyo wayudkaru can fulaan iyo cibaaro saas hadduu isticmaalayna dee cibaaradani waa wixii aan la hubin cibaaradii lagu soo naqlin jiray siqata tamriid bay yidhaahaan bar marka caynkaasa xadiidka daciifka taa laguma soo naqliyaa markaa taasi waxay noqonaysaa dacfi inuu kuba sugan yahay walow dee kitaabkan kul hadii laguma sheegay aan dee dacfi nihaayadii aanay kuba sugnayn maqaal baa kuba sugan labadaas baa adigu u kala qaaday oo imanka taasi kolleyna waatay kuwa wada raaceen bal laakiin dee kalaam kolley intaa ka dheerna meeshu way leedahay oo insha allahu tacaala haddii ilaahay kutub kale inoo dhib yareeyaan arki doono laakiin waxyaalo baan halkan tilmaami doonaa kutubta dee ninkii doonaya imanka inuu sii arko isagaaba sheekhu tilmaamaye tilmaantaa jirta laakiin mid baa jirto markan sanadka ah oo dhan uu wada xadfo ilaa qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam ama surada qaalat caaishatu dee sanadkiiba waxba kuumay hadhin oo waxay arrintu tahay isagoo goynaya xadiidkani caaisho inuu kaba sugan yahay dee kol hadduu caaisho ka sugnaadeen rasuulkii waa kaba sugan yahay hadduu qaala rasuululah yidhahdna xadiidkani inuu ka sugan yahay rasuulka ilaahay laakiin hadduu ninku sheekhiisa ama sheekhiis sheekhiisa uu xadfo sanadka dhexdiisa kaba bilaabo horta waxaan dee jasmigan uu u laamaya sixadiisa aan ka qaadana waa ciddan la xadfay un oo kolba cidan uu magacaabay uu qaala fulan yidhi waxani waa ka sugan yihi weeye laakiin sanadka intii hadhsanayd dee iyada bal inuu iitisaalka jiriyo in kale waxa weeye waa dee in la hubsaday noqonaysaa mithaal ahaan waxa dhacay seke oo kale wa qaala daawuusun qaala mucaadun iitunii bikhamiisin aw labiisin ahwanu calaykum khayru liasxaabi maxamedin fi lmadiina ahwanu calaykum makaana shaciira wadura adigu kama qaal macnaha daawuus baa wuxuu yihi mucaad baa yidhi markii uu yaman joogay waxay ii keentaan dhar ama mid la xidhay ha noqoto ama mid cusuba halkii a heed iyo qamadi iyo wixii u baxay sakaaan ay u bixin lahayn taa iigu soo bedela iyadaa idinka sahlantan inaad bixisaan waayo dhulkooda waa lagu samayn jiray gees kalena asxaabtii moxamed ee joogtay madiina tan baa u khayr badan marka taasoo kale waa jasmin daawus waxani waa ka sugan yahay laakiin maxaa jirta culimmadu waxay leeyihin daawus ma soo gaad markaa uu mucaad jooga yeman waayo intii hore de rasuulka ilaahay xayaatadiisi iyo wixii ku dhawaaban bay haydba waktigaa ma joogin daawuso ma soo gaadhin oo inqidaac ba halkaa jira marka waa kolba ciddan uu horta ka bilaabaye uu hadalkii u tiirinayo waxani waa ka sugayo waxa dambe se nadar buu ukhuduucayaa oo kale bal markaa taasi waa suura in labadan bay saasay u kala qaadaan oo macnaa bukhaari ba imaka taas wixii de iyo dee muslim siiqatu jasmiga ku wariyana dee sixadaasaa lagu xambaaraya oo kitaabkiiba la xukum noqon wixii aan siiqatu jasmi aanu kuba warina taas walow ay jirto bukhaari ay jirto isagoo siiqatu jasmi aan ku warin wayudkaru can abi muusa meelaha salaadaa dhacday waana xadiidka saxiixo isagoo meel kale uu kuba wariyo taasna ay dhahaan kolkol markuu macnaha ku warinayana siiqata tamrid waa iska isticmaala xadiidka laftigiisi aanu ilaalin macna uu ku warinayo siqatu tamrida waa isticmaalaayo dee ma aha guud ahaanba wixii aad ku aragtay kitaabkani siqatu tamrida in daciif laba raacinayo ee kollay saxiix bay yeelataa xasan bay yeelataa daciifna way yeelataa dacfigu hadduu dacfi adag yahayna inta badan kamaba aamuse waa caddeeyaayo sida dee in wayudkaru can abi hurayrata laa yatadawacu اlimaamu fi makani walam yasixa taas buri karo abi hurayra waxaa laga sheegay isawa xadiis marfuuca in imaamku meeshiisa sunna yaanu ku tukanin markaasaa wuxuu raaciyaa walam yasixa waayo waa dariiq fardiya oon wax kabayeeya waxyaala saas aanay jirin bal markaa wuxu uhi waqad awdaxtu waan caddeeyey amhilata dalika kaa amhiladiisa waa amhilada uu leeyahay khaasatan noocyadan mucallaqo fi nukat cala bni salax waa kitaabkiisa aada u qayimka ah ee waa xawaashi uu kitaabka ibnu salax leeyay maha ibnu salaxun ma lahay waa ibnu salax iyo nukadka kale sheekh israa ataqiid walyadaax buu wada leeyahay ayaa ay u wada yaalaan markaa masaa'il uu sii caddaynayo masaa-isha ay ka hadleen waa jirtaa kuwa ictiraada oo wejkii ictiraadkana uu muujinayo uu dheereeyaa way jirtaa in markaa isagoo kala saaro oo dee labadooda laba xaraf oo ramsiya ayuu uba kala dhigtaayo dee saad iyo caynba isagoo kala dhigto markuu dee sheekhiisa ciraaqi uu isaga qabanaya hadal uu taqyiidkiisii kuba yidhina dee caynkuu sooba dhigtaa mar kalena ibnu salaxa waa kitaabkii asalkaa laakiin dee inta kitaabka laga helay ayaan dhammayn oo waa kitaab aad u qayim ahaan lahayo haddii uu dhammaadona sida fatxulbaari shuruuxda markaa axaadiisa kuba yahay ayuu musalax kuba ahaan laaye laakiin waa ilaa nooca koob iyo labaatan waa qayb saddex meelood kitaabka marka loo qaybiyo meelahan marka la eego kitaabku qabanayay haddii siduu isagu doonayo la eegana afar meelood meel bay noqonaysaa waayo muqadimada ku yidhi waxayd shan iyo lixanka noocee ibnu salax sheegayna inuu hadalkeeda dhammeeyo dee isagoo kitaabka labadan kitaab asal ay u yihiin marka dambena wixii aqsaamee keley kaba tegeen ee kutub kale kuma sheegna ama isaga taas oo ilaa dhowr iyo soddon gaadhaysay inuu dhammeeyo ilaa boqolkaa nooc gaadhsiiye laakiin waxaa laga hayaa intan weeyo xataa dee asxaabtiisi sakhaawi waxaan filaya intaa wax ka badan inaanay arag wala fatxulbaari markaad dee arkayso oo daalacanayso aad arkayso sheekhu meel intan lahayo in aada uga dambaysa inuu gaadhsiiyo dee meelo kitaabka dhammaadkiisa isagoo kaba hadlaya masaa-ishii musalax oo kitaabka dhammaadka iman lahayd oo idhaa waxaan ku sheegay baad nukatiya baan kaga hadlayo kuma bastiye waana umuuro aan lahayn adugu bal laakiin asxaabtiisa xataa badankoodu may arag de wax nin dee sheegay haba jireen waxaa kaloo isna jirta kitaabkiisan hadisaari la idhaha ee farxubaari muqadimadiisa ah baabka uu dhigtay mucallaqa waayo in taasna waa ku wada sheegaa amhiladan iyo si kooban buu ugu sheegaao dee laakiin fiican oo ruux kuba filan oo ana aada u basisanba de ayuu kuba sheegaa arrin kalena way jirtaa xaafid maxajar cinaayo weyn buu tacliiqa bukhaari siiyey oo dhowr kitaab buu u leeyahay taasoo dee maanta kitaabka ugu weyna ka madbuucsan yahay taqliiqu tacliiq kitaab la yidhaaho oo nin dictooro kuba qaatay oo macaamilo faharisiya waxaa iyo diraasada marka laysu geeyo shan mujallad ku madbacaysan ayaa jiro kitaab xadiid kastoo bukhaari ku soo arooray uu sanadkiisii ku xidhiidhiyay isagoo waliba sanadkiisa iyo kitaabkii uu kolba uu kuba sugnaa sheekhu sanadkiisa adeegsanaya fatxulbaarina iyadoo aan asaaniidii uu kaba xadfay ayuu baab dhan uba dhigtaa waa muqadimadan u jeeda hadisaari isagoo xadiid kastaba ciddii warisay dee sheegaya uno markaa muqadimada fatxulbaarina wixii mucallaqee bukhaari dee markaas ruux hadduu ka ishkaal gala muqadimadunbuu laamiyo wuu sheegaya halkii uu kuba sugnaayo taa kitaabkan kalena waa kitaab madbuuca maantaoo taqliiqu tacliiq la yidhaayo shaqadiisoo nool ayuu alifayda waana dariiq aan loogaba horeyn isagoo aadna markaa baabkan qayim uguba bal markaa nukadkana waa ku caddeeya والثاني نكف نكل إذا سقوا عليه المصطلح شيخي سواء كان كل يتقيد يلي ضح سركشي بك نكف ولهايو أفر مجلدة ولا مدبعي أدو وانا عبارة كل إيه بدنا استعمالا وحيالا ما اعتراض هولي ما دين تأكيد يا تقرير هولا بي ما دين يا تفسير إيه أي استعمالا نسي حاشي كتاب كل إيه هاي هو دي أنا هين الفاظ وحي شرح سي لكن أه دي إن بدن نقد بدن وشرو اعتراض بدن وشرو تفسير إيه bayaan iyo taasna uu jiro taas oo kolley kutub kala duwan oo baabkaasaa jira wathani ka labaad waa imika mucallaqii kaasi buu ahaaye wa huwa maa saqada wuxuu dhacay weeye min aakhiri aakhirkiisa uu ka dhacay man bacda taabiciyi ciddii taabiciga ka dambaysay kaasna huwa lmursal mucallaqii waan kaba soo baxnay ka labaadna waa mursalkii waa ciddii taabiciga ka dambaysay kuu kaba dhacay wa suuratu buu yihi haddaba mursalka suuradiisu an yaquula inuu yidhaa weeye التاaبعي taaبعga uu yidhaaho سواء waxa siman kaana ahaaya taaبعigaasi كبيira nin weyn waa ninka أصxاaب badan intuu la kulmay sheekhyadiisa ay u badan yihiin أصxaabta rasuulka oo cidda wax ka wariya ay u badan yihin أصxaabtii ayaa كبيir la ydhaha aw sagiiran mid yar ahaaya waa ninkii de asxaabta mid iyo laba ama dhowr kalaba kulmaye adigu ujeedadu in badan oo mashaayikhdiisii ay taabiciin tahay raggii ka waaweynaayo taabiciintaa ay tahay saxaaba dee sheekhi ha u ahaaday ninkaasna waa ka yar haddaba ama taabicigaas ha yaraade ama ha weynaadee ujeedadu waa taabici dhammaantiin markaas maha sida dee markaa lagu qayday ama dee mursalka barkood ay ku qaydeen waa taabici weyne wixii uu kor yeelo qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam isagoo saa yidhaa weye kada aw facala kada waxaasuu sameeyey aw fucila waxa lagu sameeyey bixadrati rasuulka agtiiyo xadradii kada iyo naxu dalika ujeedadu un wax rasuulka ilaahay loo tiirinayo oo marfuucii aynu soo marnayba ah isagoo uu waxa weeyaan aan sheegin waasidadii in taabici markuu u tiiriyo taa weeye ama qowl ha noqoto ficil ha noqoto taqriir rasuulka ilaahay wasfigiisii akhlaaq khuluqiisiiyo khalqigiisiiyo taa haba noqoteen waynama dukira kana mursal ba haddaba la yidhaha waxaa loogu sheegay qismi marduudi qaybtan la celinaya isnaga waxaa loogu soo daray waa liljahli jaahilnimada laga jaahil yahay bixaali lmaxduufi kan la gooyey xaaladiisa ayaa laga jaahil yahay haddii iminka saxaabi ay tahay waa la aqbal laha saxaabadu dhammaan waa wada cuduul laakiin saxaabi inuu yahay lama hubo lama garanayo ka maqan haddaba jahligaa daraaddeed ayaa loo sheego waaba kan eeg isagaa sii bayaanin intan liannahu shaniya yaxtamalu waxa suurtagala u ixtimaaliba an yakuna kan maqani inuu yahay saxaabiyan markaa dee waa ixtimaal haddaan hubno waan aqbali lahayna taasi waa suurtagal waa muxtamil wayuxtamalu ama waxaa kaloo muxtamala oo dee suurtagal ah an yakuuna inuu yahay kan maqani taabiciya nin kaloo taabiciya waayo taabicigu taabici kale waa kasii wariya kaasna mid kale waa kasii wariya inuu taabiciyana waa suurtagal wa cala thaani ka labaad haddaan ku socono eeg ka hore cala alawal waa an yakuuna saxaabiyan taasi iyada ishkaal kalamay timaadeen oo dee waa dhammaan waa wada cuduul laakiin ka labaad arrinku hadduu noqdo oo ninkan meesha ka maqani taabici yahay yuxtamalu markaa ama yaxtamiluba waxaa suurtagaloo meesha ixtimaali an yakuuna inuu noqdo daciifan oo markuu taabici noqdo ka meesha ka maqni hadduu taas noqdoba dee waxaa meeshii imanaysa taabiciintu dacuufana way lahaayeen siqaadna way lahaayeen inuu daciif yaaba suurtagal ah wayuxtamalu waxaa kaloo muxtamila an yakuuna iqa bacnaa hadduu taabici noqdo laba arrimood buu kaba dhexeeyaa inuu daciif yahay inuu iqo yahay bal markaa taasi waa suurtagal markaa dee kol haddii ay arrin ixtimaalkaasi jiro inuu daciif noqon karo waa la iska celinaya wacala taani ka labaad ka labaad muxuu wadaa laba ixtimaal buu soo geliyey inuu daciif noqdo iyo inuu iqo noqdo hadduu daciif noqdo dee daciif waaba kaasoo in xadiidka daciifow laakiin hadduu kan labaad ee la xadfay uu iqo haddana yahay yuxtamalu haddana waxaa suurtagalaya oo ixtimaal baa soo noqon an yakuuna inuu yahay xamala mid ka xambaaro ka wariya can saxaabiyin saxaabi uu kaba wariyey wayuxtamalu waxa muxtamila haddii yaxtamil la yidhaha dhib may lahaateena an yakuuna inuu yahay xamala mid ka xambaaray can taabiciyin aakhara taabici kale oo wuxuu leeyahay weli arrinta ixtimaalkiibuu sii cadayne haddii ninkii awsiqaba noqdo oo ninkan iqa iyo iqada waa la aqbali jiray xadiidkiisii de haddana weli ixtimaalkiibaa jiro waxa suurtagalba isaga naftiisu inay laynooma sheegin inuu ka sii wariyey taabici kale haddii dee baltaasi inuu dee saxaabi ka wariyeyna waa suurtagal hadduu saxaabi ka wariya hadal ma jiro haddii taabici ay noqoto ninka kale u kaba sii xambaaray maxaa soo noqonaya ixtimaalkii ahaa kaasi inuu nin daciifa yahay ina lama garanayo oo meeshii laynooma magacaabin iyo inuu istiqaye tiibaa soo noqon oo cala thaani fa yacuudu lixtimaalu saabiqo markaa marka kolba ka labaad waa taabici marka ay noqoto hadduu taabicigaasi istiqaba yahay haddana ixtimaal markaas waxaa soo noqonaya alixtimaalu saabiqo ixtimaalkii labaado ama ixtimaalkaa horeeyo inuu taabici kale kasii xambaaray haddii la ydhah taabici kale kasii xambaaray labadii ixtimaal baa meesha iman haddii la ydhah waa siqana ixtimaalkii kale inuu nin kale kasii xambaaraa imanaysan oo wuxu uhi waya tacadadu waa tiloobayaaba inuu taabici taabici kasii waramaa ama bitajwiiz alcaqliya haddii la eego xagga marka la eego tajwiizka caqliga amaba dee adigu sida kolley laqdadurar iyo dabdigeedu ahaa waana sida daahirkaa waayo ima wax loo yidhaha iminka ma muuqatee ama bitajwiiz alcaqliya oo waa tiroobayaa arrinkaasi haddii la eego sida caqligu banaynayo oo arrintan dee qadiya caqliya un lagaba dhigo fa ilaa maa laa nihaayata lahu wuxuu tiroobaya tacadadu ilaa maa laa nihaayata lahu waxaan nihaayoba lahayn oo taabici un taabici ka waraod kaasna taabici kale kaasna taabici kale kaasna taabici kale taas baa dee caqligu waa iska banaynaya si intaasi dhacdo walow dee ay fogtahay caadi ahaan wa ama bilistiqraa'i haddii la eego sida markay culimmadu tatabuceen ay raacraaceen waxay taabiciintu dhexdooda kala wariyaan markay ay tatabuceen haddii jaanibkaa la eegana fa ilaa sittatin wa sabca aw sabcatin lix ama toddoba ayaaba tacadudkaasi gaadhaya oo wuxuu leeyahay sababtan loo celinayo mursalkii waxaa laga jaahiliyay xaal almaxduuf saa daraaddeed bay cibaaradii ahayd wa mursalun minhu saxaabiyu saqad cibaaro ictiraab ku suganyay ahayd haddii saxaabigu inuu dhacay waad aqbali lahay ee waxaa suurtagala taabici inuu dhacay taabicigaasi hadduu taabic ay noqotona waxa suurtagala inuu daciif yahay iyo inuu siqo yahay haddii xataa siqo la yidhaha taabici kale inu kaba sii xambaaray marka haddii aan qadiyo caqliyaa ka dhigno dee waxaa caqligu iska banaynaya iska jaa-isa in walow ay caadi ahaan fog tahay taabiciinta midba mid ka wariyo boqolaal taabic ay saba galeen waa suurtagal markaa xagga caqli ahaan laakiin markaynu eegno sida waaqaca waxa jira la eego culimadu riwaayaadkii oo dhan markay tatabuceen intii ugu badnayday arkeen in taabici taabici kale ka wariya lix ama toddobay ahayd awdana xaafid maxajar taqriirkiisa wuxuu ku sheegay inay taradud tahay oo ay labadan tii awdii dee axada shay-ayno ama shakiga keenaysay sababtuna waxa weeye sanadkaa lagu arkay taas ayaa ruuxa toddobaad baa laysku khilaafsan yahay waa haweeney umu ayuub ma saxaabiyadba mise waa taabiciyad haddii la yidhaha waa saxaabiyad ee lix bay noqonayaan raggii taabiciinta ayaa xadiidka sanadkeeda sanadka kuba sugnaa haddii iyaduna ay taabiciyad noqoto waayo abi ayuub baa xadiidka lagaba sii warinaye toddobay gaadhi oo markaa awdan waxa weeyaan waa arrintaasoo ruuxa toddobaad baa masaxaabiya mise markaa ayaa layskaba khilaafsan yahay wa huwa markaa toddoba ama lix aktaru maakiika ugu badan weeye wujida la helay min riwaayati bacdi taabiciina can bacdin taabiciinta barhkood riwaayadooda ay wariyeene bacdiga kale ay ka wariyeen kolley xagga hoose ayaanu inoogu sheegay sanadka imaam axmed iyo baaba wariyo oo qodiga qul huwa allahu axad oo kale imaam axmed oo kale sagaalba iyadoo dee uu rasuulka ilaahay kuba dhowaayo kitaabkiisa ay ku badantahay axaadiis hulaahiyaad ah macnaha isaga iyo rasuulka ay u dhaxeeyeen saddex keliya ay u dhaxeeyaan taasi ay ku badan tahay bal dee nin imika waxa weeyaan hore ayaa axaadiista caynkaasa kitaabkiisa kaba soo saaray sharax aada u fiicanna way leedaho sadaraad marka waxa weeyaan dee adigu in warkaa adigu kitaab ah ayay leedahayba kalle magaciisa dheeraaba sida ama nafasaatu sadri lmukmata nafasaatu sadri lmukmata oo imaam safarini la yidhaha ayaa loo laba mujalad oo buurbuuran oo midkiiba toddoba boqol oo safxo kaba badan yahay ayuu ku sharxay weliba sharx aada u heer sarreeyo aada u qayima waa silaafiyaadka axmed haddana iyaday taasi jirta xadiidkan sagaalba u dhaxaysa isagiyo rasuulka sababta taa keentayna lix taabici baa ku wada jira sanadkii oo barhkood barhka kale kaba warinaya mansuur can hilaal ibni yasaar can rabiic bni khuseyn can camr bni maymuun can cabdiraxmaan bni abi layla can imra'ati min alansaar imra'adaas hadday saxaabiyad noqotona waa lix haddii kalena iyadaaba toddobayn oo toddobay noqon markaa taasoo kale dee goor sanadada nusuulkana waa umuuraha keenee dhaadhacaan marka bal taas oo kale de waxaan aynahay lix taabic oo kale wariyey haddaba bal xadiidkan oo kale imika haddii ninkii taabiciga mansuur oo kale waa taabici siqaara taabicin baa lagu tiriyaa uu yidhaaho mansuur can inabiyi sala allahu calayh wasalam bal maxaa inta ixtimaal ay noo imanaysaa maxay tahay waa suurtagal inuu saxaabi ogii ee uu taabicigaba ku noqdo la kulmay kaba wariyo meesha saxaabigu kaba maqan yahay laakiin maxaa jirta inuu nin taabiciga kasii xambaaray taabici kalena taabici kale taabici kale oo intii la wada xadfay taas baa istiqriya haddaba umuuraha daraaddeed kol haddii ruux meesha ka maqan yahay aan saxaabi ayna haddana jahliga xaaladu ay imanayso kiibaa keenaysa xadiidkan in la celiyo oo bal markaa riwaayana tan baa uguba badan fain curifa min caadati taabiciya anahu laa yursilo sadama waan si taan yeeldaan kale waa waxay kalaam iyadna ubaahan allah subxana wataala fain curifa min caadati taabiciya anahu laa yursilu ila can hiqa fadahaba jumhuur lmuxadisiina ila tawaqufi libaqaء ixtimaal waxaan inoo soo socday mursalkii kollayna mursalku sida aanu soo aragnay qaybaha marduudka ayuu kaba mid ahaaye wuxuu inoogu kala qaaday wixii marduud ahaayee xadiideen maqbuul ahayn mid loo celinayo isnaadkiisaon xidhiidhin ama ay wax ka dhaceen iyo mid loo celinayo dacni raawigiisa la dacniyey markaa qeybtii horean ku jirno ahaa wixii waxa keenaya celintan iyo aqbal la-aantani uu ahaa saqdi isnaadkiisa kuba sugan mucallaqii uu inoo soo sheegay mursalkiina waa inoo socday qaybihii kalena way inoo dambeeyaan markaa mursalkiina dhexdiisa kuba jirnay wuxuu yidhi markaa sheekhu fain curifa haddii la ogaado min caadati taabiciyi taabiciga caadadiisa lagaba ogaado marka la tatabucay riwaayaadkiisa iyo axaadiisan uu irsaalinayo saxaabigii ama ciddii uu ka maqlay aanu sheegayn marka la tatabuco haddii caadadiisa laga ogaado annahu isagu laa yursilu inaanu irsaalinahayn xadiidkii xag ilaa can hiqatin ku isagu hiqa oo mooye ku kale xaggii aanu kaba irsaalinahayn oo macnaa waxa weeye markuu xadfuu ruux tuuro marka riwaayaadkiisii la dabagalo la arko ninkan uu kolba xadfaya nin hiqawn inuu yahay weli nin daciifa isagoo xadfaya aan la arag isagoo nin markaa wax laga sheego tuuraya aan la arag ee cidda uu tuuro ee uu xadfo ee uu xadiidka xaggiisa ka irsaaliya uu nin hiqawnuu yahay taas haddii laga ogaado fadahaba jumhuuru lmuxadisiina muxadisiinta jumhuurtoodii waxay ku tegeen ila tawaqufi joogsi haddana riwaayadiisii laga joogsado uun oo ujeeddadu aan dee waa ninkani ruux hiqa un mooye ruux kaleo xadfaataa daraaddeed un guud ahaan aan lagu wada aqbalin tawaqufkii horeynu soo marnay dee ixtimaal baa jiray oo wixii wuxuynu soo sheegay sababta loo celinaye mursalka qismalmarduud loogu daray inay tahay xaalalmaxduuf baa laga jaahiliya sida xaalalmaxduuf looga jaahiliyayna waxaa ixtimaali ninkan maqan inuu saxaabi yahay iyo inuu taabici yahay labadaasaa uu ka dhexeeya bal hadduu taabici noqdona inuu hiqo yahay iyo inaanu hiqo ahayn laba ixtimaal baa uu dhexeeya ixtimaalkaa daraaddeed baa loo celinaya maantana kol haddii in kastaba caadadiisu taa ha ahaatee dee ixtimaalkii waa jiraa uun inay suurooyinkan aan aragnay mooye awqaada qaarkeed inuu nin aan hiqo ahayn uu iska xadfo waa suurtagal markaa ixtimaalkaa jira daraaddeed ee weli baaqiga ah ayaay jumhuur muxadisiin ugaba tegeen bal riwaayadiisu ilaa ay noo caddaato ciddan la xadfay in lagaba joogsado wa huwa axadu qowlay axmed axmed labadiisa qowl mid ahaanna weeye oo axmed labadiisa qowl mid ahaan oo markay masalada noqoto qowl asta muxadisiinta intooda badanba ay qabaan inaan haddana suuradaas xadiidkii kol haddaan sanadkiisii dhammayn aan la aqbalin qowl saasoo muxadisiinta mucdamkoodu ay qabaan buu dee labadiisa qowl mid ahaan waafaqsan yahay oo waa ka qowlka labaadna dee xaggan aqbalka iyadoo caadadan taabiciga la eegayo ee fuqaho badanna ay kuba tegeen ayuu qowlkiisa labaadiyo markaa labada qowl ee axmed leeyahay mid ahaana san weeye wa haanihimaa qowlka labada qowlkiisa labaad oo axadu qowlay axmed waa ila tawaqufi libaqaa'i ixtimaalkaa jumhuur muxadisiin ay ku tageen inuu waafaqsan yahay marka labadiisa qowl kood ka labaadna wa huwa qowlu lmaalikiyiina waalkuufiyiina qolooyinkan maalikiyiinta qowlkooda weeye iyo reer kuufa reer kuufana inta badan marka sidan oo kale cid ay ilaaqan dee xanafiyun bay ujeedaan abi xaniifa reer kuufa oo ah saxaabtiisu waasay ahaayeen markay dee qolooyinkan sheegayaan haddii ay markay aimadaas sheegayaan asxaab ra'yo kale ka cabiraan ama se kuufiyiin kaba cabiraan ama ahlal kuufa kolley waa xanafiyiintii un imaka walow dee culimo kaloo iyagana reer kuufa ahayd ay jiraan haddaba maalikiyiinta iyo kuufiyiinta qowlkoodana weeye ka labaad oo wax maxay ah yuqbalu mutlaqan oo wathaanihimaa waa labada qowl ee culimmadu ay leedahay mid imaam axmedna mid ahaan uu kuba tegay kii hore uu inoo soo sheegay kii labaad khabarkii yuqbalu mutlaqan buu noqonayaa intani waa ictiraab wahuwa qowlka labaad qowlulmaalikiyiina waalkuufiyiina weeye yuqbalu waa la aqbalayaa mursalkii mutlaqan waa si guud iyadoon baad jira iyo inaan markaanu jirin iyadoon taa la eegin kol hadduu ninku nin la og yahay hiqo mooyaane cid kale inaanu wax ka irsaalin cidda uu tuuraan ee uu xadfaano hiqo un ay tay kol haddii ninkii taa lagu ogaado xadiidkiisii guud ahaan kii musnadka oo kalea lagala dhig mid dhigiyo waa la aqbalaya taas weeye qowlka qolooyinkani qaban wa qaala shaaficiyu shaafici isagu wuxuu yidhi radia allahu canh allaha ka raalli aad halku ka odhanayana waa kitaabkiisana aada u qayimkaa aadna u shahiirkaa risaalo la yidhaah magacaasun baabuu leeyahay kolley imaam shaaficina laba risaalo ayuu leeyahy risaaladii hore waa ti uu markaa mumakasa daahirkaa kuba alifay bacd alculamaana yidhahan baqdaad buu kuba alifay taas oo cabdiraxmaan ibni mahdi imaamkaa la odhanayo kaba weynaa xaafidkii waqtigiisiina ahaa dalabkii uu ku alifay iyada taas waxaan filayaa lama haye markii dambe kitaabkii dib uu masar markuu tegay ayuu u qoray oo risaaladan dambe ayaa ah tan maanta dee madbuuca muntashirkana ah makhduudaadkeediina laba hayo oo taas oo risaala waxaana magacan dee dirida uu u diraye dee markaa cabdiraxmaan maadi baa ka soo codsaday bal kitaab ay ku sugan tahay xadiiska iyo marka naasikhiisa iyo mansuukhiisa iyo umuurahan tarjiixa keenay iyo sida lagu jamcinayo iyo umuuro kale ay kuba sugan tahay inuu u qoro markii uu ogaaday dee aqoonta uu taa u leeyahay iyo munaadaraadkiisii taa uu kaba ogaaday imaamkii cali madiinina waa xusuusiyey oo yihi cabdiraxmaan waa ku sugayaa bal dee kitaab risaaladiisii uga jawaaba markaas adugu waxa weeyaan aan filayaa suraj ibn ado xarit ibnu suraj la yidhaho markii dambe naqaal ba la baxay wuxuu kula baxayna waa kitaabku qaaday ayuu uguba dhiibay laakiin risaaladan dambe waa tan oo ilaa maantana xataa waktigii cahdigiisii tii la qoray ama rabiico tilmidkiisii afartiisii waya nuskhada makhduudadee la hayaa waana dabco fiican oo aada u wanaagsan oo shaakir ka shaqeeyu si fiican uba dabdiyay axmed shaakir si fiicanna u taxqiijiyey walow dee dabco kaleba ay jirto ayaa jirto aada u muntashira waana kitaab qayimo dee sida kale kutubta shaaficiba ay tahay ruuxuu kaba baranayay kayfiyada istidlaalka iyo kayfiyada bal matalan istinbaadka iyo maaha un axkaam mujarado oo la sheego mahad iyo goor waa kutubtiisii dee waa sabiil munaadaraad baabay ahayd iyo habkaasna way kuba sugnaayeen in xiwaaraadkii badnaayee dhex marayey ama qolooyinka xadiidka ama axaad hadida ama waxyaalo iyo masaa'il kalebana way kuba sugantao usluubka taa ahee waa usluub ruuxa baraya kayfiyada istidlaalkaoo kutubtiisa hadday um tahay haddee kutubtiisuba guud ahaan waxaa laga hayaa waa sia ay tahay bal marka ayn wuxuu dee kalaamkana uu dheeraa sheekhu soo yar talkhiisiyey in yaroo maqsuudkiisii iyo hadalka murtidiisii buu soo sheegaya wuxuu uhi shaafici yuqbalu waa la aqbalayaa mursalkii in ictabada hadduu xoogoobo bimajiihi imaatinkiisa uu yimi min wejhin wej aakhara kale uu kaba yimi wejkaasoo yubaayinu macnaa ka duwan weeye yugaayiru macnaa hayr oo kaba duwan adduruqa duruqdii al-uulaa hore musnadan kula isnaadiyey kaana ahaaya dariiqan kale aw mursalan ama mursal ahaayaayo mid sanadkiisu dhanya ahaaya ama mursal ahaayaayo dariiqan labaadee uu ku yimi wuxuu doonaba haba noqdee kol hadduu dariiqii hore aanu dee halkii uu ku dambaynayay kuba dambaynayn layslahayna waa sheekadii hore uun ama ciddii xadiidkaa hore warinaysunbaa warinaysa aan layslahayn ama aanay muuqantaas waa ku xoogoobaya liyatarajaxa si uu u raajax noqdo ixtimaalu kowni maxduufi kan go-an ee la gooyey ahaanshahiisa ixtimaalkeed siqata nin siqaa uu yahay fii nafsi اlamr sawaqaca oo waxay tahay kolley dee kalaamku waa kooban yahay insha allahu tacaalana wixii halkan ka dambeeya waa suurtagal dee shuruudii iyo ama dee way dee dhacaysaabata oo bal sharaxa bayqooniyada ee zarqani ama zurqani oo kale meelahan oo kale kalaamkiisii isagoo dee kasoo noqonlaya qolooyinkiisa ibnu salax oo kale iyana waa kaba kalaamku ka yartaamsanaa intan waxay tahay kalaamka shaafici xadiidkii mursalka ahaa waa marduud agtiisa waa la celinayaa laakiin aqbalkiisuu shuruud isagu kuba qaydaa oo daahirka kalaamkana waa siday dee culimmada qaarna ay uga soo dhigtaan aqwaashii bay markaa saddex ka dhigayaan ama ay tahay mursalka kuba sugnaayo qowl isagu waa kaa muxadisiinta markaasoo la aqbali maayo marka haddii dee taas laba idhaah waa guud ahaan iyadoon la eegin arrintiisa kale la aqbali maayo qowlo qowlkan dee maalikiyada iyo xanafiyada iyo xanaabilada qowlkooda mashhuurka ayaa awqaada laba soo naqliyo mursalkii in la aqbalayo qowlka saddexaadna waa qowlkan shaaficiyo macnaa tafsiil bal in la geliyo haddii wax adkaynayo o xoogeynaya aan hellana waa la aqbali haddii kalena la aqbali maayo dee walow culimmada qaar say usoo dhigaan shaafici iyo ahlilxadiid ay isku mid uun ka dhigaan sida waradduhu laqwa wa qowlu lakhari ka shaafici wa ahli cilmilkhabari suyuudi oo kale markii uu tan sheegayo shaafici iyo ahlilxadiid uu israaciyey oo kaloonu tafsiilkan dee inuu markaa kaba dhigay si waxaanu qowl gooni oo munfasila noqon ahayn markaa shaafici arrintiis waxa weeye xadiidku haddii uu mursal yahay oo ninkaa isagu waxa weeye taabicii uu irsaaliyo sheegin ciddii balwaasidadii sheegin ixtimaalka aan soo marno ay suurtagal tahay inuu ninkan maqanba taabici yahayna meesha ay taalo xadiidkii waa la celinayaa ha la celiyee haddii xadiidkii dariiqii hore mooyaane dariiq labaad baynu aragnay dariiqa labaad hadduu kii hore uun uu ku soo noqonayo bal matalan marka la tatabuco meel keliya un ay isugu imanayaan dee mid gooniyaba maaha kaasi ictidaad ma noqonaysa inkastaba dariiq haba noqdo sida axaadiisa mursa- mursalkaa barhkood ay arkeen un marka dambe inuu meel keliya magacyo gooniya ha lahaadeen nin keliya ay isugu imanayaan nabilcaaliya xadiidkiisi qahqahada oo kale ee qosalku inuu dee weysada burinayo oo kale bal markaa laakiin hadduu dariiqani dariiq ka duwayo ninkan marka labaad irsaaliye nin raggii hore ninkii hore sheekhadiisii wax ka qaatayba aanu ahayn waa nin ay kala duwan yihiin oonay isku sheekhiyaba ahaynba dariiq labaad buu kuba yimi bal markaa xadiidkii waa xoogoobayaayo waxay noo caddaanaysaa makhrajulmursal wax sugan inuu yahay raawigiisuna raawi hiqa inuu yahay waa la aqbali marka dariiqa labaad ee la helaya ayuu leeyahy musnadan oo mursalana wuxuu uga jeedaa haddii dariiqa labaad ee xadiidkii kuba yimi isagoo mawsuula uu yimaado xataa sanadku daciifa haba noqdee way is adkaynayaanoo waan aqbalayna kii musnadkaana marka horeba waa la aqbalayay haddii uu bal saxiixa ama xasan kan mursalka ana kii kana caddeeyey inuu wax dee cid hiqaa laga soo naqliyay oo uu markaasoo waa kan makhrajkiisii noo caddaadayoo isna daliil labaad buu noqdo way is adkaynayaan xataa hadduu kan dacfi uu kuba suganyahan labadoodu markay isu tagaan daliil aqbalaa meeshii kaba soo baxaysa haddii uu kan labaad naftiisa uu isaguna mursal yahay na tacadudkan dariiqana waa mursal dariiqana waa mursal laakiin laba isu imanaya maaha waa laba dariiq oo kala duwan tacadudkan baa waxay tilmaamayaan sixat alasli bay tilmaamayaanoo way is adkaynayaanoo dee iyadoo mursalkiiba gaar ahaan culimo badan oo aqbalaysay jirtay marka mursal labaad u helo isna macnii kuba yimi ama dariiq labaad uu kuba yimi oo isna uu mursal yahay labadoodii isutagoodan baa quwa ay ka dhalanaysaayo markaasa isagiina waa la aqbalaya suurada ee laakiin hadduu mursal fardiya noqdo wax xoogeynaya aanu jirin markaasaan la aqbalahayn kolley waxyaalahan dee muqawiyaadkaa ee ictidaadka u keena mursalkuna xadiidka musnadkuun kuma koobna ee saxaabi qowlkii hadduu waafaqay iyo fatwa ahlilcilmi iyo umuuro kaleo iyaguna xoogeeya oo mursalkii uu ku quwoobo oo markaa lagu aqbalaa way jirtaaba bal imanka suurada uu inoo soo dhigtay ayaa taasa kalaamka shaaficina waaba dheer yahay kolleyna waa idiin tilmaamay halkan oo waa safaxaadkii waayo kitaabku waa fiqar ayuu markaa sheekhu uu ku saleeyey soo madbaceeyey waa calaamadii axmed maxamed shaakir markaa kolkol fiqre ahaan bay u tiiriyaan oo dee kun iyo dheeraad fiqartu way badan tahay ama fiqrooyinkiiba gaar ahaan baa looba tiriya kolle waa safaxaad imanka waa safaxaada dabcadiisan dee kolley aada u shahira waana kitaab aada iyo aada u qayima oo dee waxa weye idilacis way dhici kartaa kolkol ruuxa meelo qaarkood fahamkiiba inuu musawaha aada u sarreeyo oo meeloqan ay kuwa yar adkaato isla munaadaro badanna way kuba jirtaa laakiin jaanibka istidlaalka iyo jaanibka guud ahaanba kutubta shaafici kuma wada sugnaa ee ruuxa kadhiga baraysa bal siduu bal kayfa yastadil kayfa yastanbit kayfa yuwafiqu yualif waa dee kolley kutubtiisuba guud ahaan waa daahiro aada aada iyo markaa ugu haaliba ama simo isaga u haaliba weeya kutubtiisa taasi ونqل أbو bkr الrاaزي wuxuu soo نqliyey أbو bkr الrاaزي نisbadiisu ay tahay taa أbو bkr horta waa nin imaaم أحmed بن علي la idhaha فqيhaha wqtigiisiina madhabtan xanafiyada imaamkeedii baabu ahaayo ri'aasaة الmadhب amr isagay dee kuba waa intahat ilayh ri'aasaة الmadhب waa imaamkii xanafiyada wqtigiisii nin ku shuuroobay buu ahaa zuhdi iyo warac oo dee zuhdigiisii ama waraciisii waxaa kaba mid ahaa loo bandhigay qaadi lqudaati inuu noqdo loo bandhigo iskaba diiday iska diiday oo dee si culimo badan oo kale kaba dhacday taas waana dee liwaraci wa zuhdi lafdigan araazina culimo aad u badan baa loo nisbeeyaa kolley marka usuul iyo waxyaa la joogana dee ama in waxa weeyaan tafsiir iyo meelo badan dee ninkan fakhrudiin araazi la idhaho kale waa meesha loo nisbeeya laakiin isagii maaha ninkani waa nin madhabta xanafiyada ayimadoodii kaba mida ee magaalo rayi la idhaaho kolley dee eeraan mala halkan dahraan iyo agehedaas meel kuba dhaweydun ba ahayd waan filaya taqriiban nawaaxidaasun bay ahayd ayuu culimo badanna ay kaba timi ayay tahay nisbadu marka waana wax ka yimi za-dani kumay jirin ba asal ahaan kelimadii loo nisbaynayey magaaladii loo nisbaynayey kumay jirine waa wax nisbadu tagyiirkeeda kuma yimi oo dee culimadan badan sida dee labadii imaam abu zurcat araazi iyo abi xatim araazi waa halkay ka yimaadeen waa rayi magaalo la yidhaah laakiin waa wax nisbadu ay keento waxa lamida marwe magaalada la yidhaaho dee cidda culimada loo nisbayso o dhan za aan jirin baa la raaciya almarwaziy iyo maraawiza marwaziy meeshu waa marwa za may lahayn ee waa tagyiir nisbadu ay laba timi labadaa meeloodba bal markaa taas kolleyna waanaan manaadiqdan imika bahraantan caasimadda eraan ah nawaaxideedaasunbay adigu kolley ahayd magaaladu haddaba ninkaas imaamkee min alxanafiya wuxuu dhintayna saddex boqol iyo toddobaatankii hijirada iyo waa abulwaliid albaajiyu abulwaliid imaamka kunyadiisu ay tahay albaajiyu meesha baaja la yidhaha loo nisbeeyey kale saaxibu laqdi durar waa kitaab kitaabkan xaashiyo oo isagu baajada wuxuu ka dhigay magaalo marka ifriqiya kuba taalay ama nawaaxida maqribun kuba taale laakiin ma ahay waa magaalo ama bulaydo ishbiriya agaheeda ahayd oo ku dhow andalus kuba taalay ayay nisbadu tahay baajana maanta waa adigu ishbiriyay kuba dhoweyd waxay ku taalaana magaaladan sheekhan loo nisbeeyey waddankan imanka burtuqaal laydhaha ama burtugiiska magaaladiisana caasimada lishbuuna ilaa boqol iyo afartan kilomiter xagga koonfur bari ay kaba xigtaay oo ay ka xigtaa waa baajo halkay kuba taalay waayo baajo afriqiya ku taale oo dhinacan kale dee warkaasun dhinaca dafada labaadun kuba taale badda ayaa jirtay iyo baajo iyaduna asbihaan qoryooyinkooda ahayda laakiin isagota loo nisbeeyey taa weeye waana nin imaamo sulayman ibnu khalaf ibnu saciid baa la idhaha oo atujibiy alqurdubiy waxaana xadiid iyo fiqh iyo usuulba aada ugu shuhuroobay buu ahaa kutub aada u kala duwan oo badan oo waaweyn ale afar boqol iyo afar iyo toddobaatankii dhintay xagga fiqi ahaana waa aimadii maalikiyada in oo muwada sharxiisa uu kuba sharxay almuntaqa waa sharax maanta matbuuca kutub kaleo fiqiyana waa lahaa waana nin muxadisa in badanna rixlo iyo cilmidoon kuba jiray oo sharqa alislaam markaa yimi bilaadan dam markaa dee ama ha noqoto xijaaz iyo nawaaxideeda ciraaq iyo masar iyo ilaa dimashaq adigu mee shaamba wada galay oo saddexiyo toban sanood isagoo rixlada iyo cilmi dalba kuba jira oo weliba faqri iyo nolol adagna intaa kuba noolaa ayuu waddankiisii kula laamay cilmi aad iyo aada u ballaaran iyo cilmi aada u waasac ayuu kula laamay waqtiyadaa uu baqdaad iyo joogayna isagoo cilmi dalbayaa dee waa baahidii iyo tii jirtay si ugu kaalmaysta wuxuu ilaalin jiray derbi waxay dhahaan waxaa jirta ama dee waa xaafadaha uun dariiqada aan waaweyneyn naafidka ahayne aqale iskaba soo horjeediya waxyaalo saasa leh oo dee kolkol xaariskaninkiisa fadhiisan jiray meel saasa ayuu dee ay ku kaliftay waa isagoo cilmi dalbayo waana cilmigaa uu la hoyday un andarisku laba tegay inuu halkaa intuu ilaaliyo ayuu misbaaxan lagu ilaalinayo laambadan lagu ilaalinayo meeshii waa xiraase habeennimana wuxuu u kaalmaysanaya mudaalacada uu kutubta daalacanayo dee iyo nafaqada uu kaba helo waqtiyadii dambe uu laamay uu ku laamay andalus waqtigaasna waxaa joogay imaamkii shahirka ahaa ee mujtahidka ibnu xasm waqtiga ibnu fuqahadii waqtigaa jirtayna funuuntan uu leeyahay daraaddeed iyo culumta uu kulansaday munaadaradiisa awood umay lahaynba markaas oo isagoo aadna u muuqday ayuu tegay oo isaga ayay noqotay inay dee muddo dheer ay munaadaroonayeeno waxay soo naqliyaan munaadaraadka mar kamida uu la munaadaro waayo dee culum badan buu kulansaday oo culumtii uu isaguba sugayey ee uu aada u yaqaanay waa yaqaanay markaasa waxaa dhacda la yidhi markii munaadaradii dhammaatay ayaa abwaliid ilbaaji wuxuu yidhi tacdurunii fa ina aktara mudaalacaati kanat calaa waxaway masaabiixi suruj alxuraas way ama calaa siruj alxuraas calaa dawi siruj alxuraas macnaa io cudurdaar daalacashadayda inteeda badanba waxay ahayd u nimankaa xuraasta waa dee dadka gaardiyaanada xuraasta laambadahoodaan ku daalacan jiray wax isagii baa xaarisaa wuxuu leeyahay markaa dee faqrigaasaaba ihayay oo nin cilmigii hagaa ugu tafaruqay maahayno umuuraha caynkaas iyo maciishada aan kuba shuqloona ayaaba iga shuqlinaysa cilmigii oo cilmigayga waanu heerkaa gaadhisan waa nin imaamo ayuu ahaayo taas isagana wuxuu ugu jawaaba la yidhi oo isaguna munaadaradii waa ay dhamaatay وتعذرني أيضا فإن أكثر مضاaلaعاaتي كانت على منائر الذهب والفضة معناa أنا iyo cudر daaro مضاaلaعaadkayga intooda badan waxay ahaayeenba waa masaabiix laga sameeyey dahب iyo fiضة waayo abhi baa wasiir ahaa aad bay u ladnaayeen oo wuxuu leeyahna de waa haninimo iyo taasoo kolley keenta ruuxu inaanu cilmiba niyadiisa weynsiin ama waxyaalo kala badan oo lahwi iyo umuuro kuba shuqloomo jirto ka jeedinaya jiran oonu cilmiga markaa xaqaa'iqdiisii uba dhaadhicin taas baa jirtay iba cudurdaaro oo yaaquut alxamawiya halkan ay kuba qabtaan markay soo naqlinayaan wuxuu ujeedaa أن العلم may أن الغنى أضيع لطلب العلم من الفقر ومعنaa غنimadu inay de uga dayacaad badan tahay فqriga marka la ega xagga طلب العilmi kalena waa kalaam uu lahaa baa jirtay adigu yaqut الxuma wuu soo qaaday iyo kitaabkan iبن xزm ee uu iبن xزm ba ka hadla abu زهra oo kale isaguna waa de kalaam qisadii waa kusoo naqliya صفxat min صبr الcلماءna majmuco ka adigu si fiican bay ugu khulaasaysantay qisadoodii bal nin saasuu ahaayo afar boqol iyo afar iyo toddobaatankii ayuu dhintay oo uu kuba dhintay xaggaa dee bilaadiisii andalus wa abdulwalid albajiyi min almalikiya anaraawiya ashcaartiisii aada u fiicneed waxaa ka mid a kutubtiisa kitaab yar oo qayiim oo laba inuu dhalay ugu dardaarmo nasixa alwaladiya oo maanta madbuucina waa jira in waxaana ashcaartiisii aada u qayimkaydo kolley bal dee umuurtaan soo naqlinayno bal ruuxi inaanu duruuf kasta oo isaga kuba timaada ama duruuf diina ha noqote ama duruuf faqri haba noqote dee cilmiga dalabkiisi aanay taasi caayiq kaba noqone uu ku dadaalo un oo de waxa weya cilmiga dalabkiisi iyo sugitaankiisii labada arrimood dalalada imaanba qisadooda way nooguba sugantay qisadaan sooga naqliyo waa ari arrin baan filayaa xaafis ah oo ruuxii jaanib kastoo noloshiisu ay tahayba xaafis kuba ah hadaladiisiina waxaa ka mid ah ida إida kuntu aclamu cilma yaqiina bأna jamiica xayaatika saaca falm laa akunu damiina biha waajcalha fi صalaaxi wadaaca waa imaamkan hadalkiisiio macnaa haddaan ogahay oon anigu yaqiinsanahay noloshayda dhammaanteed waa saacad un nolosha dhammaanteed oo waayo cumrigu inkastaba hadheeraade waa waqti kooban kol haddaan taa yaqiinsanahay falim laa akunu damiina biha maxaanan u noqonayn inaan saacaddaa ku bakaylo waajcaluhaa fi salaaxin wadaaca aanan markaa uga yeerin waaba saacad geligeed noloshaba waa intaa aanan uga dhigin salaax iyo daaco dee in markaa waxa weeye aan dee waktigay kama faaiso ujeedadii waaba saacad cumrigii oo dhamiya deana waktigii waxaan faa'iday lahayn waxaan beri anfacayn aanan iskaba dayacin waa ashcaartiisa ay sooba naqliyaan kolle labada baydna siyar calam nubalaa tarjamadiisa mujaladka sideed iyo tobnaad ayaanay kuba suganta oo ka heli kartaan waa bal markaas ayay kuba sugan tahay labada baydna ay kuba sugan yihin haddaba labada imaam waxay soo naqliyeen ana raawiya ninka raawigii ida kaana hadduu yahay yursilu mid irsaalin can isiqaati wagayrihim dad lagu kalsoon yahay dad aan laguba kalsoonayo ninka raawigaa markaan aragno dad buu xadfayaa xadafkii saxaabi un maahay dee dad kale ayuu xadfayaa markaa dadkan uu xadfayo oo tuurayo marka riwaayaadkii la tatabuco ee la helo ciddii uu xadfay haddaan aragno nin siqaana inuu xadfay nin aan siqaana uu xadfo nin siqaaya nin kaleba uu ninkani inuu xadfo uu xadiidkii markaa iska irsaaliyo xadafkii markaa taabici ha noqoda adigu irsaalkiisa uu taa yahay laa yuqbalu mursalhu itifaaqan wixii uu irsaaliye markaa ina arrintii waaba tan ninkaa siqada un xadfo ayaaba dee hadal uu kaba kuba jiray iyo khilaaf ee ninkii hadduu nin siqa iyo nin aan siqa ahaynba intuu rido uu xadiidkii iska irsaaliyo markaa mursalkiisii itifaaq ahaanba la aqbali maayo waayo dee arrintii waxaa aada u xoog leh nin daciifaba inuu meesha kaba maqayo waa ka nin daciifana waa ridaa nin siqana waa ridaa saasay labadaas sooga naqliyeen bal halkaa mursalkii baan kaga baxaynaa oo dee khaasatan intii kitaabkeenan uu waxa weeyaan dee uu laga lagu sheegi karayay isaan soo ogaanayna mursalku say jamaahiir ahlilxadiid ba ay qabaan waa xadiid daciifa haddaan wax xoogeynayo aan loo helin culimada qayb aqbashaana way jirtaa walow dee iyagaba quyuud ay raaciyaan in bal markaa taas bal muslim oo kale walow dee nin khasmiya lisaankii calaa sabiil iraad uu ku soo arooriya calaa lisaan alkhasmi laakiin haddana ma dee waxa weya waa qowlkiisiune ayaa waxaa cibaaradiisa ahayd wlmursalu biasli qowlina wa qowli ahli اlcilmi biاlakhbaari de waxa waya anahu marduud oo kale inaan la aqbalahayn guud ahaanba ahlilcilm bilakhbaar o dee kolleyna bacd alculamaa qowlkooda ay kuba tegeene shaafici nin mursalka diiday inuu ugu horeeyey oo labadii boqol markii lasoo gaadhay hijrada calaa ra'si matain sida ibnu jariir iyo lagaba soo naqliyey shaafici inuu diiday hore aan loo diidin taas saxaabadii baa cid markaa diida la arkaya ibnu cabaas iyo rag leh oo muqadimada muslim kuba sugan taabiciintii moxamed ibnu sirin iyo amsaashi waaba taas oo kale arrintuna way sii socoto wax maaha shaafici bilaabay uun waa dee ixtijaajkiisa iyo muujinta iyo dee istidlaalkiisa umuurahaas dee dadka dhexdoodii markaa taasi ay shaac ku noqotay ay ku faaftay isagoo dee rag sheekhyadiisii ka mid ah qowlkoodii kuba khilaafay uun mooye maha wuxuu isagu bilaabay maase dee bacd alculamaa qowlkooda ay kaba dhigeen oo in intii hore o dhan la aqbali jiray dee uu ahaa calaa ra'si lmi'atayn macnaa shaafici uun uu ahaa ninka bilaabo markii dambe axmed iyo rag la midna ay kuba raaceen sida dee cibaara ay ahayd waalqismu thaalithu qismiga saddexaad ee min aqsaami saqd dhicidda min alisnaadi isnaadka ay wax ka dhaceen qaybihiisa ka midi in kaana hadduu yahay biisnayni laba oo saqdigu laba ruuxuu yahay iyo fasaacidan wax ka sii badan maca tawaali ay iyadoo dee xidhiidh ay xidhiidhsan yihiin ciddan labada ama waxa ka badan ee sanadka ka dhacay ay jirto fawa kaasi almucdalu mucdalka la yidhaah weeye wa ilaa haddii aan tawaali jirin fain kaana hadduu yahay asaqd dhiciddaasi bisnayni laba ay dhaceen min hayri mutawa hayri markaa laba ama fain kaana saqd saqdigu hadduu yahay bisnayni laba oo laba ay dhaceen labadaasoo hayri mutawaaliyeeni kuwa isku xiga aan ahay oo fii mawdicayni laba meelood kaba dhacay maalan be fahuwa lmunqadicu kaasna munqadic baa lagu magacaabaa wakadaa waxaa la mid ah insaqada hadduu dhaco waaxidun faqad mid oo keliya mid keliya uu dhaco waa munqadic aw akharu ama mise wax ka badan min itayni laba kaba badan ay dhacaan laakiin bishardi cadami tawaalic xidhiidh la-aan shardinteedse macnaha imika halkan waa labadii inoogu dambeeyey ayuu imika halkan inoogu sheegayaa khaasatan saqdiga daahirkaa dee ka khafigaa waa inoo sheegi doonaaye marka wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala bal haddii uu man bu man bacda taabici uu dhacay mursal buu inoogu soo sheegay sanadka birowgiisa haddii wax laga xadfo tasaruf musanif ay tahayna mucallaq buu inoogu soo sheegay iminka muxuu ina yidhi laba ayaa dhacay iyada lama xadidayo halkay sanadka kagaba sugan yihiina laba isku xigaa un hadday dhacaan laba ama laba wax ka badan saddexda laakiin bishardi ay isku xigaan xadiidkaas sanadkiisa laba ay ka dhaceen iyo wax ka badanoo laakiin isku xigay waxaa lagu magacaabaa mucdal dee kol haddii mursalkii uu daciif noqday kani waaba kasii daran yahay oo laba iyo wax ka badan baaba kaba dhacsan oo mucdal baa la yidhah waa qaybaha daciifka bal kaa waa qaybaha marduudka kaa mucdal baa la odhan haddii laakiin mid uu ka dhaco sanadka xadiidka mid uu kaba dhaco ee midkaasi haddii la leeyahay waa man bacda taabiciya mursal buu ahaa waxa weeye hadduu bilowga uu kaba dhacana oo mutasarif musanifa mucallaq buu o noqonayo walow dee lafdiga inqidaca kolley labadaba uu keenayo ee bal sanadkaa dhexdiisaa mid kaba dhacay amase mid wax ka badan baa kaba dhacay laba saddex laakiin iskuma xigaan oo laba nin oo ruwaadii kamida dhacsane laakiin cid baa udhaxaysa waa munqadic min mawdicayn labadaa xaalo amaba waxaa lagu magacaabaya munqadic baa la odhan markaa farqiga udhaxaynaya mucdalkii labaa ka dhacaya weliba isku xiga taasna mid baa ka dhici munqadica amase labaa ka dhici iyo wax ka badane waana isku xigin markaa oo cid baa udhaxaysa hadday isku xigaan mucdal buu noqon marka aanay isku xigin ee laba meelood ay ka kala dhacaan oo aan isku xigin oo cidi ay udhaxayso marka cama laba wax ka badan ba ay ka dhacaan laakiin sanadkii dheera cidi ay udhaxayso markaasna munqadic baa la odhanaya intuba sanadka waata aynu kuba soo marray xadiidka maqbuulka noqonaya in itisaalu sanad loo shardeeyo itisaalu sanadna ma jiro marka waa daciif dee mursalkiina way kasii xaalo xun yihiin intan bal markaas ee labadaa qayboodna magacyadaasi kala leeyihin laqabadan ku laami waana macno cadun wاlqismu qismigii aلthaaliثu ee saddexaad ee min aqsaami saqdi marka athaaliثu qismiga nactugaba dhigaynaa min aqsaami saqdina saas oo kale inkaanana khabarkii baan iskaba ridanaynaa ee min aqsaami saqdi saqdigan dhiciddan min alisnaadi isnaadka ay wax ka dhaceen qaybihiisa kaba mid aha qismigaasi in kaana hadduu yahay biisnayna laba oo macnaa laba ruux ay ka dhacaan iyo fasaacidan fadahaba alcadadu xaala kownihi saacidan iyo wax kasii sareeya oo laakiin maca tawaali waa qaytani haddii kale munqadicay dee markaa aan aan ka socnahayn maca tawaali isxidhiidh ay iyo isku xig ay isku xigaan oo xidhiidhsan yihin iyadoy la jirto saqdigaa labadan ay dhaceen iyo saddex ama wax ka badan fahuwa kaasi almucdalu mucdal weeye waa mucdalkii waa kaa wa ilaa haddii aanu saqdigu dee laba ahayn taas baa macnuu noqon matimna wuxuu aha wa ilaa macnaha waa iyadoon saqdigu haddaanu laba ahayn ama lababa uu yee laakiin aanay isku xigin fahuwa lmunqadicu falmunqadicu marka wailaa ay fain kaana ilaadii buu sii bayaamina fain kaana hadduu yahay asaqdu dhicidaas sanadka ay ka dhace bisayni laba uu yahay sanadka ay wax ka dhaceen labadoo hayri mutawaaliyeyni aan isku xigin oo fii mawdicayni laba meelood ku sugan maalan de hadday laba kaba badan yihin oona isku xigna waa la mide fahuwa lmunqadicu kaa munqadic baa lagu magacaabaa wakadaa waxaa la mid ah in saqada hadduu dhaco waaxidun faqad waana cibaaradii matnigu marka maca tawaalida la eego wailaa falmuqadac waxa midmood waa dee mid laba wax ka badan laba iyo wax ka badan ay ka dhaceen lakiin aan isku xigine marka wuxuu hi waxa lamida iyadnoo la xukuma oo muqadac la odhanaya in saqada waaxidu mid hadduu dhaco faqad oo keliya aw akharu amase wax ka badan min ithnayn laba ay dhacaan lakin lakinahu bishardi cadami tawaali lakiin dee cadamu tawaali oo xidhiir la-aan isku xig la-aan shardniteed meesha ay jirto oo markaa taa la shardiyo ona iskuba xigin adigu muhimku taasna muqadac baa la odhanaya bal markaa labadoodii halkan buu kuba dhaafay waxba amhilo inamuu siin waana macnuhuna waa cad yahay dee kolley bayquniyadiina labadaba waan kuba soo aragnay labadii waan kuba soo aragnay ee waxa weeyaan daabidkaasun baad haysan kuu kala farqinaya muqadacu markaa mid waa noqon karaa midna uu ka badnaan karaayo hadduu mid ka badnaada iskuba xiga weeye mucdalkiina waa laba isku xiga markaa suurooyinkii mucallaqa waa la kulmi karaa mursal iyo taabici iyo saxaabi wada dhacayna mucdal waa la odhan karaa xagga dambena waa geli karaa dhexda oo laba ay ka dhaceenna waa noqon karaa labadii hadday kaba bataan ay saddex gaadhaanna hadday isku xigaan iyadoo suurtii mucallaqa mmeel uu kula kulmayo sian horeba usoo maray mucdal waa la odhan muqadacuna se waa kaa xabad ay kaba dhacday ama laba aan isku xigin laba aan iskuba xigin ay kaba dhacday laakiin hadduu bilow dee sanad yahay waaba mucallaqii magac buu lahaa kaas oo taa waan kaba saaraynaa hadduu man bacda taabici yahay saxaabi waa ixtimaali taabici waa ixtimaali waa mursalkii oo kaasi mursal magac gooni uu lahaa markan kala soocayno walow magaca muqadac dee magac shaamila uu iska noqonayo oo bacd alculamaa baana ay kuba tegeen bayquniyadna aan kusoo aragnay wakulu maa lam yanqadic lam yatasil bixaalin isnaaduhu munqadicu lawsaari oo manaa macno shaamila uu markaa ahaa bal markan kala soocaynay mid kasta aan wax ku xadaynayno inqidaaci hadduu yahay awala sanad dee mucallaq weeye hadduu daraftii saxaabigu ku sugnaa taabiciga uu kor yeelayna waa mursal markaa munqadicna magaciisa ma siinayno marka uu yahay intaa midna aanu ahayne ruux uu dhaco ama wax ka badan oon isku xigin munqadic baan odhanaynaa hadday laba ay dhacaan iyo wax ka badan oo isku xigaana mucdal baa la odhan waana qaybaha daciifka inkastaba oo haddii haddaan dee dariiq kaliya sanad kale aanu inoogu soo cadaan taas uma ina saqda dhiciddan min alisnaadi isnaadka ay wax ka dhaceen qad yakuunu inuu noqdaa la arkaa waadixan mid muuqda cad oo yaxsulu uu xasilayo waadixnimadii baa tan ee alishtiraaku wadaagsi la wadaagsado fii macrifatihi garashadiisa iyo macrifadiisa uu xasilayo ujeeddadu nin caalima oo halkan aqoon sare u lehiyo ciddii aqoon mutawasida lahayd iyo dee ninkii wuxuun aqoon iyo ilmaam dabaqaadka u lahaa ay labadooduba ama intuba ay garanayaan oo ay helayaan ay markaaba garanayaan in meesha saqdi jiro wadaalika ka kowni raawi sida deebtaasi ay wax waadixa u tahay waa maxay waa ka kowni raawi raawiga ahaanshihiisa maalan lam yucaasir mid aan la sabantabin aan la waqti ahayn man rawaa canhu ciddan uu wax ka warinayaba weeye oo bal matalan waxaa sanadkii kuba sugan laba noon isku casri ahayn midkood baa ninkii kale kaba warinaya suuradaas oo kale saqdi waa waadix buu leeyahy dee waadixnimadna waa dadkan iyagu aqoonta ule dabaqaadka iyo mawaaliidda ruwaad iyo taase inagoo kale waxaa dhici karta haddii dee inteeda badan nin aan saxaabi iska daaye taabici ahayn oo taabici taabic ahayn oo dambe oo in hadduu idhaho qaal can rasul markaa dee waxa weeyaan isaga iyo rasuulka iskuba xigaan oo kale ama isaga iyo saxaabi iskuba xigaan inaan la garan waayo de kol haddaan macrifo loo lahayn ba dadkii ruwaadii loo lahayn dabaqaadkoodii loo lahayn dee inooma kala soocno inaga khafi un bay inoo wadato ma kala saarayno ma kala garanayno ee waa dadkii macrifo un lahaaye ujeeddadu dadkii aimada ahaa un taas ma garanayaane ciddii aan aimo ahayne waxaan macrifo